bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii shan iyo sideetanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum welina wuxuu ku saabsan yahay hijradii nabiga waa safxada boqol iyo shan iyo konton cinwaanka id humaa fi lgaar id waqti humaa labadoodii rasuulka iyo saaxiibkii abubakar ama rafiiqiisi fil gaari godka ay ku jiraan gaaru thawr waaye walamaa markii intahaya ay gaadheen ay ku intahoodeen ay gaadheen ilal gaari godkii qaala abubakar wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuulallaahi laa tadkhuluhu godkan geli maysid xataa adkhula ilaa anugu aan ka gala qablaka adiga hortaa fa in kaana haddii uu yahay fiihi godka dhexdiisa shay-un wax waxyeela wax waxyeelo oo ama bahala ama halaq ah asaabani aniga ha igu dhaco duunaka adiga sayuusan ku soo gaadhin fa dakhala abuubakar baa godkii galay fa kasaxahu markaasuu soo xaaqay gacanta ayuu soo mariyey wa wajada wuxuu ka helay fii jaanib fii jaanibihi dhinaciisa thuqban god ayuu ka helay meel daloosho oo god ah fa shaqa wuxuu jeexay isaarahu gu-isii hoose ayuu inka jeexay wa saddaha wuxuu ku gufeeyey uu ku xidhay thuqbigii ama godkii bihi gu-ii uu jeexay wa baqiya waxaa hadhay godadkii minhaa godayaadkii meesha ku yiilay ithnaani laba ayaa ka hadhay fa alqamahumaa wuxuu afka u geliyey labadii god alqama waxaa la yidhaha wixii afka loo geliyo fa alqama wuxuu afka u geliyey humaa labadii god rijlayhi labadiisa lugood uma markaas godka intii sii kale u habsaday wixii uu gu-isa ku gufeyn karay ku gufeeyey labadii hadhay uu wax kale u waayana labadiisa lugood geliyey uma markaa kadib qaala wuxuu ku yidhi lirasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam udkhul soo gal fa dakhala waxaa soo galay rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa sala allahu caleyhi wasalam godkii soo galay waa isagii kabuhu ay ka go-eene daalayne wa wadaca wuxuu saaray rasuulku sala allahu caleyhi wasalam ra-sahu madaxiisa fii xijrihi abuubakar dhabtiisa wanaama waanu seexday fa ludiqa waa la qaniinay qaniinidda waxaa la yidhahaa markii wax halaqih ay qaniinaan baa la yidhaahdaa ladqi baa la yidhaha halaq markuu ku qaniino hadduu bahal ku qaniinana waxaa la yidhaahdaa cadi baa la yidhaha iyo dad iyo hadday ku qaniinaan laakiin inagu qaniyo unbaan iska wada nidhaahnaa laakiin carabta labay u kala tahay waxyaabaha halaqa ana ladqi baa la yidhaha wixii bahalana waxaa la yidhaahdaa cadi fa ludiqa waa la qaniinay abuubakrin abuubakar fii rijlihi lugtiisa ayaa laga qaniinay min alxijri godki thuqbina waa laydhaha xijrina waa laydhaha walam yataxarak mana nuxnuxsanin isagoo la qaniinay makhaafata baqdin uu ka baqayo an yantabiha inuu tooso uu hurdada ka kaco rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam bal dareenkiisu intuu leegyahay hadda iyo rasuulka siduu ixtiraamayo maxaa jira xaqiiqada rasuulka ayuu yaqaanaa fa saqatad waxaa ku dul dhacday dumuucuhu ilintiisii ile ilin lama celin kare iyo calaa wajhi rasuulilaahi rasuulka ilaahay wejigiisa ilintii ayaa ku dhacday ilintii buu rasuulku dareemay fa qaala wuxuu yihi rasuulku sala allahu caleyhi wasalama maa laka maxaa kugu dhacayaa abaabakrin abaabakarow maxaa kugu dhacood la ooyeysaa qaala wuxuu yihi ludiqtu waa la qaniinay fidaaka abi wa ummi aabbaha iyo hooyadayba ha lagugu furtee waa la iqaniinay fa tafala wuu ku tufay rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa ku tufay fa dahaba waxaa ka tegay isla kolkiiba maa yajiduhu wixii uu dareemayo xanuun oo dhan markiibuu ka tegay wa kamuna waxay ku dhuunteen ay ku dhuumanayeen rasuulka iyo abuubakar fil gaari godkii halaatha layaalin saddex habeen iyo saddex maalmood lix caana maal ayay halkii ku dhuumanayeen oo ah leylat aljumcati habeenkii jumcada wa leylat asabti iyo habeenkii sabtida wa leylat alaxadi iyo habeenkii axadda intaaba godkiibay ku jireen wa kaana wuxuu ahaa cabdulaahi bnu abi bakr wiil yar oo abuubakar dhelo cabdulaahi la dhihi jiray wuxuu ahaa yabiitu kii la barya oo la seexda cindahuma agtooda godka ayuu la seexan jiray qaalad caaisha waxaa jira iyadoo ka sheekaynaysa wa huwa cabdulaahi bnu abi bakr ghulaamun shaab waa wiil dhallinyaro ah thaqifun oo caqli badan laqinun oo aftahana wixii uu maqlana maskax uu ku fahmo ama uu kusoo taxliiliyo ayuu leeyahay koordhowna wuxuu leeyahay fasaaxad iyo aftahannimo uu si sax ah ugu soo bandhigo ugu sheega rasuulka sala allahu caleyhi wasalam iyo aabbihi fa yudliju uu ka lahguuri jiray min cindihimaa agtooda rasuulka iyo aabbihii agtooda oo godkii ayuu ka kalahguuri jiray bisaxarin oogta hore intuusan waagu baryin ayuu ka guuri jiray fa yusbixu wuxuu ku waabariisan jiray maca qurayshin quraysh ayuu la waabariisan jiray bimakata maka ka baa'itin si nin maka baryay oo kale oo falaa yasmacu ma maqlayo amran arrin ma maqlayo maalintii oo dhan uu dhegadhegaynaya amran arrin ma maqlayo arrintaasoo yuktaadaani bihi lagu shirqoolayo yuktaadaani waa rasuulka iyo abubakar baa laga wadaa tatniyada labada arrintaasoo yuktaadaani bihi lagu shirqoolayo labadooda ilaa haddii uu jiro uu maqlo wacaahu wuu xifdin jiray wuu meelayn jiray maskaxdiisa meel kuma qorayo laakiin maskaxdiisa ayuu ku hayn jiray maxaa jira waa wiil caqli badan xataa yatiyahumaa ilaa uu uga yimaad uga uga keeno xataa yatiyahumaa ilaa uga keeno rasuulkii aabbihii bikhabari daalika arrintaa warkeeda xiina markiibuu u keeni jiray wuu iman jiray yakhtalitu aldalaamu mugdigu uu isdhex galo markay mugdi wada noqoto oo waxba la arkayn buu magaalada ka soo bixi markaasuu meeshu shan mayl bay jirtaa waa wiil yare orod intuu isa sii daayay ayuu tegayaa markaasuu u warami maanta saasaa dhacday waxaasay lahaayeen halkaasay aadeen waxaa la wixii dhacay oo dhan buu u sheegay in nin walba laba boqol halaad la saaray madaxiisa la saaray oo layidhi ninkii keena ama iyaga oo nool ama meydkooda ninkii keena boqol halaad buu leeyahay qofkiiba boqol baa laga siinayaa wax alla wixii oo dhan buu u sheegay u sheegay marka qeybta istikhbaaraadka iyo sirdoonka iyo warkeenka waxaa qaabilsanaa cabdulaahi bnu abubakar baa qaabilsanaa xagga tamwiinka iyo meeshaa markay joogeen wixii ay cuni lahaayeenna waatan iyadana waxa oo dhan abubakar baa diyaariyey wa kaana wuxuu ahaa yarcaa kii adhi raaca calayhimaa agtooda waxaa adhi ku raaci jiray caamir ibnu fuhayra nin layidhaah oo mowla abibakrin abibakar adeegihiisa ahaa yaa wuxuu ku raaci jiray wa kaana wuxuu ahaa yarca kii daajiya ama raaca calayhimaa iyaga korkooda oo buurta caamir ibnu fuhayra oo mowla abibakar ahaa yaa muxuu raaci jiray minxatan min hanam adhi irmaan minxatan min hanamin adhi irmaan fa yuriixuhaa adhiga ayuu kusoo dheelmi jiray adhiga marka habeenkii lasoo dheelmo ee xerada la keenaa yaa la yidhaha taas fa subxaana allah xiina yaa marka waxa weeyaan wuu soo dheelmi jiray dheh fa yuriixuhaa markaasuu soo dheelmi jiray calayhimaa meesha ay joogaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abuubakar ayuu adhiga kusoo dheelmi jiray xiina markii tadhabu ay tagto saacatun saacadoo min al cishaai habeenkii ah adhiguna markaa ma ciciyo maca orgigooda mise orgi markan kuma jirina waxa weyan waa adhi irmaanu marka habeenkii markay tahay la seexdo ayuu adhiga wuxuu geyn jiray xaggii buurti fa yabiitaan markaasuu u lisi jiray waa loo lisi jiray waa loo lisi jiray fa yabiitaani markaasay baryayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar fii rislin caano la kululeeyey caano adhi oo la kululeeyey rislin waa saas maxaa jira caanuhu hadday caydhin yihiin oo la kululeyni waxaa suurowda in qofka caloosha looga qabto laakiin markii la karkariyo waxa weeyaan subagii yaa jabaya caloosha kama qabanayaan fii rislin caano la kululeeyey lod adhigii intuu u liso iyo haddana dhagxaan la kululeeyey yaa la saarayay caanihii dhagxaantaasaa lagu kululeynayay caanahaasaa la yidhaha rislin wahuwa risligaas iyo caanahaas la kululeeyey minxatuhumaa adhigii irmaanaa caanahoodii weeye iyo wa radiifuhumaa iyo dhagxaantii lagu kululeeyey radiifkana waxaa la yidhaahdaa ama radfi waxaa la yidhaahdaa dhagxaan la kululeeyey oo caanaha lagu kululeeyo ujeedada laga leeyahayna waxa weeyaan caanihii oo lis aho hadda lasoo lisay haddaad dhanto waxaa suurooda in caloosha lagaaga qabto laakiin haddii la diiriyo oo la kululeeyo waxa weeye ee, shubankii iyo calool calool xanuunkii ayaa ka tegaya Ah, marka xaggii tamwiinkii iyo raashinkiina caamir ibnu fuhayra ayaa u qaabilsan xaggii sirdoonkiina cabdulaahi ibnu abubakar baa u qaabilsanaa xataa haddana habeenkii oo dhan meeshay joogayeen laakiin hiraabtii markii uu baxo ninka la yidhaahdo cabdulaahi ibnu abubakar yuu adhiga ka dabageenaya isna si raadkiisii habeenkii markuu imanayay iyo markii uu dib u noqonayay raadkiisii sidaan loo arkinoo loogu raadgado ayuu adhiga haddana meeshii marsiinayay xataa yanciqa ilaa uu adhigii uga heeso bihaa adhigii caamir ibnu fuhayra caamir ibnu fuhayra uu ka kaxeeyo bikhalasin waqti ay weli mugdi tahay oo waagu uusan baryin waqti khalas waa intaan geedka iyo ninka iyo geedka la kala garanin oo aan cidina soo bixin oy mugdiga tahay iyo haddana adhigii intuu ka soo kaxeeyo buurtii ka soo dhaadhiciyo yuu maka keenayay yafcalu daalika sidaa ayuu sameynayay fii kulli leylatin habeen kasta oo min tilka layaali thalaat habeenadaas habeenadii saddexda ay halkaa ku jireen wa kaana wuxuu ahaa caamir ibnu fuhayra wuxuu ahaa yatbacu kii raac kii raacsiiya bikhanamihi adhigiisa wuxuu raacsiin jiray uu la raadsan jiray athara cabdulaahi bni abi bakar cabdulaahi bni abi bakar raadkiisa ayuu adhiga raacsiin jiray bacda dahaabihi cabdulaahi bni abubakar markuu aado ilaa makata maka markuu aado raadkiisii si aan loo arkin ayuu adhiga raadkiisii ka dabageynayay liyacfiya calayhi si raadkii u tirtiro ama ugu raadgalo intaas waxa weeyaan waa nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo saaxiibkii iyo qorshihiisii iyo siday u qorsheeyeen hijradii quraysh haddaynu usoo laabanno amaa qurayshu quraysh faqad janna waxaa waashay junuunahaa waalideedii baa waalatay way waalatay xiina markii ta'akada uu sugnaaday shakila-aan ladayha agteeda iflaatu rasuulillaahi rasuulka ilaahay inuu ka fara baxsaday oo qorshahoodii uu fashilmay sabaaxa leylata tanfiidi almu'aamara habeenkii la rabay in la fuliyo shirqoolka subaxdeedii markay ogaadeen inuu rasuulkii ku jirin oo meel uu jirana uusan ogeyn way waasheen fa awalu maa shay waxaa ugu horreeyey fa awalu maa wax waxaa ugu horreeyey facaluuhu ay sameeyeen bi haada sadadi arrintaasi ay uga hortagaan annahum iyagu darabuu waxay garaaceen caliyan cali ayay tumeen ama garaaceen wa saxabuuhu waxay u jiideen ilaalkacbati xagga kacbada ayay u jiideen wa xabasuuhu saacatan saacad ayay halkaa ku xidheen maxay saa u yeeleen callahum si laga yaabo yadfaruuna inay ku guulaystaan bikhabarihimaa warkooda waxay u tumayaan bal inuu wax wara sheego waa sida hadda dadka ay u garaacaan qolyaha mukhaabaraadku iyaga oo warra si ay war uga helaan waa iskooda mid un weligood walamaa markii lam yaxsuluu aysan ka helin min caliyin cali calaa jadwa wax faa-iide ah faa-iidadii ay raadinayeen oo ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saaxiibkii war ku saabsan inuu ka helo markay tii ka waayeen jaa-uu waxay yimaadeen ilaa beyti abibakar bay yimideen wa qaracuu waxay garaaceen baabahu albaabkiisa ayay garaaceen fa kharajat ilayhim waxaa u soo baxday asmaa bintu abibakar baa u soo baxday fa qaaluu waxay ku yidhaaheen laha iyadii ayna aaway abuuka aabbaha aaway qaalad waxay tidhi laa adrii ma ogi wallaahi baan ku dhaartay ayna abi aabbahay meel uu hadda joogo inaana war ka haynin waa runteedoo dee looma sheegin fa rafaca wuxuu sare u qaaday abuujahlin abujahal baa yadahu gacantiisa abujahal baa u gacan qaaday baan iska nidhahnaa abujahal baa u gacan qaaday wa kaana abujahal wuxuu ahaa faaxishan mid ceeblow ah buu ahaa ceeblow oon xishood lahayn khabiisan oo dulli aho xumaantu ay ka badatay oo gabadh yar iyo cid walba wuxuu garanaya aan la arkin fa latama wuu dharbaaxay khadahaa dhabankeeda ladmatan dharbaaxa ayuu dharbaaxayoo taraxa minha min ajliha oo uu ka soo duulayba qurtuhaa oo quratuhaa dhegadhegaheedii gabadha dhegadhega ay qabtay yaa dharbaaxada xooggeedii yaa halkaasoo kale ku dhacay wa qararad qurayshun quraysh waxay go-aamisay fii jalsatin fadhi taari'atin oo lama filaan ahoon horey loogu talagelin bay qabatay taari waxaa la yidhaha waxaan horey loo qorshaynin mustacjilatin oo degdeg ah oo intii joogta un ha ka soo qayb gasho go-aankana dhaqsaha loo gaadha ah yaa waxay ku goysay oy go-aan ku gaadha istikhdaama jamiici lwasaa'il wax kasta inay adeegsato wax kasta inay adeegsato allatii waxaasoo yumkinu biha ay ugu suurto gasho alqabdu cala arajulayni labada nin in gacanta lagu dhigo wax kasta oo u suurtagelinaya in rasuulka sala allahu caleyhi wasalam iyo saaxiibka gacanta lagu dhigo iyay go-aan ku gaadheen inay sameeyaan oo ay adeegsadaan fa wadacat waxay dhigtay jamiica turuqi waddooyinkii annaafidati min makka ee maka ka baxayay oo fii jamiici aljihaati afarta baynugarjaha ah waqooyi koonfur bari galbeed waddo kasta ama jiho kasta taxta almuraaqaba waardiye almusallaxati oo hubaysan ashadiidati oo daran ayaa saartay haddii waxay isleeyahay weli magaalada ay ku jiraan si ayna uga bixin waddo kasta ay uga baxo ciidan hubaysan baa la dhigay kamaa sidii haddana qararad ay u go-aamisay ictaa'a mukaafa'atin madax furasho inay bixiso ictaa'a mukaafa'atin madax furasho inay siinayso ama abaalgud dakhmatin oo weyn oo qadaruhaa qadarkeedu uu yahay mi-atu naaqa boqol halaad bedela kulli waaxidin minhumaa mid kasta oo labadooda ka mid a rasuulka iyo saaxiibka abuubakar mid walbaba boqol halaad baa madaxiisa la saaray liman baana la siinayaa yuciiduhumaa u soo celiya ilaa qurayshin quraysh xayayni iyaga oo nool oo mayitayni iyaga oo dhintay kaa-inan mankaana cid kasta haata ciddaasi cid kasta ahatee ciddii keenta nimankii oo ama nool ama meydkoodii uu soo dilay keenta ninkiiba waxaa laga siinayaa boqol halaad waxiina idin markay taasi dhacday oo la maqlay arrintaas jaddad waxaa kululaatay oo diirtay oo xoog badatay alfursaanu fardooleydii inkasta oo faras lahaa faraskiisiibuu fuulay isagoo le aada boqolka bada boqol halaad aada qaadatid waa hantida ugu weyn waa sida haddaba ay yeelaanoo ay yidhaahdaan intaasoo malyuun yaa hebel madaxiisa saaran waa isku midkii uun waxayna idin markay taasi dhacday oo markii la ballan qaaday abaalgudka intaa la eg yaa jaddad waxaad dadaashay oon waxba iskula hadhin alfursaanu fardooleydii walmushaatu kuwii lugeynayay wa qisaasi al athari kuwa raadqaadka yaqaana raadka nimanka raadqaad dad yaqaan baa jira oo meesha raadka uu ruuxu maray bay yaqaaniin yaa waxay ku wada dadaaleen dhammaantood fi talabi raacdadii wantasharuu waxay ku faafeen fi ljibaali buurihii walwidyaani dooxyadii walwihaadi iyo godadkii meelaha hoose yaa la yidhaha widyaanku waa laba buurood dhexdoodu laba buurood dhexdood tanna wihaadkuna waa meel hoobad aho godad ah gododleydii walhidaabi iyo dushii buuraha dhaadheer dushooda waaye buurta aan fiiqnayne dul bannaan leh yaa hidaab la yidhaha haddabana taasaa la yidhaha yani meel kasta laakiin hase atee min duuni jadwa waxaba yaraatee ee ugu soo dhayqay oo faa'iidihii ma jirin wa bikayri caaidin caa'idatin wax uga soo laabta oo faa'iidaana lagama helin waa isku mid duuni jadwa wa bidu- wa- wa duuni caaida wa bikayri caaida waa isku mid waxaba yaraatee een, raacdadii meel kasta la tegay meel su- sare oo buur ah meel siman oo ah waadi oo hooseyso oo buuro dhexdooda meel siman oo buuro dhaladooda meel godada oo jeexjeexyo ah intaasoo dhan meel kasta laga raadiyey cid heshay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam iyo saaxiibkii ma jirto maxaa jira yaa ilaalinaya rabu samaawaati waalardi baa ilaalinaya waqad wasala waxay gaadheen almutaariduuna nimankii raacdada ahay wax raacdaysanayay waxay gaadheen ilaa baabil qaari godkii rasuulka iyo abubakar ay ku jireen albaabkiisa ayay gaadheen walaakin hase atee allaha alleh qaalibun calaa amrihi arrintiisa kii ku gacan sarreeyay oo ku adag weeye rawa alimaamu albukhaariy wuxuu can anas ka wariyey can abi bakar wuxuu ka soo wariyey qaala wuxuu yidhi abubakar kuntu waxaan ahaa anugu maca annabiyi nabiga ayaan la jiray sala allahu calayhi wasalam fi lqaari godkii waa godkii qaaru thawre farafactu ra'sii madaxayga ayaan jeedaaliyey oon kor u sayraha qaaday fa idaa isla kolkaaba ana anigu biaqdaami alqowmi nimankii annagana raacdaysanayay lugahoodii gomadahoodii yuu madaxaygu saaran yahay oon arkay fa qultu waxaan ku idhi yaa nebiyallaahi nebiga ilaahayow low haddii anna bacdahum qaarkood ta'ta'a basarahu araggiisa uun hoos u dhigo uu lugihiisa fiiriyo ra- ra'aana wuuna arki lahaa qaala rasuulku wuxuu yidhi iskud iska aamu yaa ababakar oo iska aamu maxaa jira bal ka waran buu yidhi itnaani laba oo allaahu alle thaalithumaa uu saddexeeye maxaad u malayn yaa ku dhaca wa fii lafdin waxaa ku sugnaa maa dannuka bithnayni maa dannuka maxaad u malayn abuubakarow yaa abaabakar bithnayni laba labadaasoo allaahu thaalithuhumaa alla uu saddexeeyo ma cid ku dhacda ma cid ka awood badan ma cid waxyeeli kartaa jirta maya waqad kaanad waxay ahayd taasi in ay arki waayaan iyaga oo lugahooda hoostiisa ay ku jiraan mucjisatan mucjiso ay ahayd arrin khaariqul caada ah ayay ahayd taasoo akram allaahu alla uu ku karaameeyey uu ku maamuusay bihaa iyada nebiyahu nebigiisa sala allahu caleyhi wasalam faqad rajaca way iska laabteen almutaariduuna nimankii wax eryanayay ama wax raacdaysanayay xiina markii lam yabqa uusan u hadhin beynahu rasuulka iyo wa beynahum dhexdooda ilaa khatawaatun tallaabooyin macduudaatun oo la tiriyey hal tallaabo hadday hor u qaadi lahaayeen way arki lahaayeen laakiin mayagaa ku dhaca fi ariiqi wadadii ila lmadiina marka saddexdii maalmood iyo saddexdii habeen ama lixdii caalamaal waa dhammaatay waa la baxa marka wadadii madiina iyo wixii ka dhacay ayaa la sheegayaa waxiina markii khamidat ay bakhtiday ama dantay naaru dalabi raacdada dabkeedii markuu damay waa t- waa isticaaro weeye kulaylkii iyo firfircoonidii saddexdii maalmood hore la daalay waxba la waayey oo tawaaqafad ay istaagtay acmaalu dowriyaati taftiishi kuwa wax fatasha roondadii wax fatashaysay howlaheedii markay joogsadeen roondada wareegta weeye dowriyaadka dowriya af carab- carabtu tidhaha roondada wareegta oo wa- oo wahada-at ay iyana xasishay oo ay degtay faa'iraatu qurayshin quraysh waalideedii iyo gadoodkii ay markii hore way gadoodsaneyd gadoodkii daa'iradu waa taas markay taana xasishay bacda istimraari lmutaarada markii ay socotay raacdadii alxafiifati ee dhaqsaha badnayd halaathata ayaamin saddex maalmood biduuni jadwan isagoon waxba yaraatee faa'iida aan la helin oon waxba la helin marka intaasi dhacday tahaya wuu isdiyaargareeyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam iyo wasaaxibuhu iyo saaxiibkii waxay isu diyaariyeen lilkhuruuji inay u baxaan oy godkii ka soo baxaan ila almadiinati madiinana ay aadaan Wa- wa kaana waxay ahaayeen qad istaajaraa kuwa k- ijaartay ama kiraystay nin la yidhaahdo cabdullaahi bna ibnu urayqid alleythi oo qolada reer leythi la yidhaha bay kiraysteen wa kaana wuxuu ahaa haadiyan nin dhul yaqaan uu ahaa dhulkan maka iyo madiina si fiican buu u yaqaanay haadiyan nin garhwado ah oo dhul yaqaana khiriitan oo xariif ah ayuu xariif si fiican u yaqaana ay maahiran biariiqi wadada si fiican u yaqaan wa kaana wuxuu ahaa weli calaa diini kufaari quraysh kufaaru quraysh ama gaaladii quraysh diintoodii ayuu ku sugnaa weli wathani buu ahaa isna maca daalika wa ammanaahu way aamineen calaa daalika arrintaa iyada ayay ku aamineen wa sallama ilayhi waxay farta ka saareen raaxilatayhimaa labadii gaadiid ay fooli lahaayeen ay madiine ku aadi lahaayeen baa isaga farta laga saaray wa waacadaahu waxay kula ballameen khaara thawrin godka buurta dibiley ee khaaru thawr bay kula ballameen bacda thalaati layaalin saddex maalmood kadib biraaxilatayhimaa labadii gaadiid inuu halkaa ugu keeno falamaa markii kaanad ay ahaatay leylatu lithnayni habeenkii itniinta oo ah gurata rabiicu lwal bisha rabiicu lwal kowdeeda ay tahay sanata waaxidin min al- min alhijra sanadkii koobaad ee hijrada marka oo ku aadan lix iyo tobanka sebtembar lix boqol iyo saddex iyo labaatan dhalashada nabi ciise sidii lagu ballamay jaa-ahumaa wuu u yimid cabdullaahi bnu ibnu abi rayqid biraaxilatayni labadii gaadiid ee la fooli lahaa labadii rukuub ayuu u keenay wa kaana wuxuu ahaa qad qaala abuu bakrin abuu bakar kii ku yidhi linnabiyi nabiga ku yidhi sala allahu calayhi wasalama cinda mushaawaratihi markii ay ay tashanayeen cinda mushaawaratihi markii uu la tashanayay filbeyti guriga abuubakar markay ku tashanayeen ay ka sheek ay meel isla dhigayeen sida hijrada ay noqon doonto yaa abuubakar wuxuu ku yidhi biabi aabbahay ha lagu furto anta yaa rasuulallaahi khud qaado ixdaa raaxilatii labadayda neef ee ee rukuubka ah midii aad doonto oo labadan midkaa rabta qaado wa qaraba ilayhi rasuulka wuxuu u soo dhoweeyey afdalahumaa midda fiican labadooda fa qaala wuxuu yihi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam bithamani laakiin waan kaa gadanaya rasuulku ma jeclaan jirin in wax la siiyi iyo wax masaas ma ma je- ma- ma jeclaan jirin xataa marka bithamani buu yihi wa atatuma waxaa u timid halkaa markay arrintu marayso asmaa'u bintu abibakar baa waxay u keentay wa atathumaa marka waxay u keentay waxaa gud- waxaa gudbinaya bacda oo waxa weeyaan ataa waa iska laasim sidiisa hore oo mafcuul ma qaato ataa fulaanun fulaan baa yimid laakiin ataa bi haddii la yidhaahdo oo ba lagu daro mutacadi bay noqonaysaa oo u keenay weeye watatuma waxaa u keentay asmaa'u bintu abibakar baa waxay u keentay radia allahu tacaala canha bisufratayhima sahaydoodii sufrada waxaa la yidhaahdaa طacaamu lmusaafiri qofka socotada ah cuntadiisa cuntada loo diyaariyo oo intuu sii soconayo ilaan waqti uu wax ku karkarsadaiyo ma haye cunto la diyaariyey oo qofka musaafirka qaataa sufra la yidhaaha bisufratayhima sahay baa marka la dhahay sahaydoodii bay u keentay wanasiyad waxay soo ilowday laakiin an tajcala inuu u yeesho laha weelka ay ku jirtay weelkii ay ku jirtay sahaydu waxay soo ilowday inay u samayso cisaaman xadhig xadhig lagu raro xadhig lagu raro falama irtaxala markii la raray oo alaabtii la raray falamaa markii irtaxala ay rarteen oo ay kaceen dahabat waxay isku dayday weeye dahabat waxay isku dayday litucalliqa sufrata sahaydii weelkii ay ku jirtay inay ku xidho awrti fa idaa isla kolkii waxay ogaatay laysa lahaa ma leh cisaamun xadhig ay ku xidha ma leh maxay sameyn marka fa shaqad waxay kala jeexday nitaaqahaa marteedii marta dhexda lagu xidha ay haweenku ku xidhaan gar iyo mar baan leeyahay yidhaahna haweenku raggana garre iyo guntanana waa la yidhaah ragga raggana waxaa la yidhaahdaa guntane oo gunti buu qaataa gabdhahana waxaa la yidhahdaa gare maxaa jira gar bay leeyihiin marada waxay ahaan jirtay waagii hore maradii fardada ahayd gar halkaas garabka ay iskula xidhaan bay lahaan jirtay dhexdana mar ayay ku xidhan jireen maro kale fa shaqad waxay kala jeexday nitaaqaha marteediiba bithnayni laba u qaybisay labay ayay u kala jeexday fa callaqad waxay ku laalaadiso ee ku xidhay asufrata sahaydii biwaaxidatin mid oo labadii jeex mid ka mid a ayay weelkii ay ku jirtay sahaydu ayay awrtii kula xidhay wantadaqat bil aakhari kii kalena dhexda ayay ku xidhatoo mar ayay ka dhigatay fa sumiyat waxaa loo bixiyey bidaati nitaaqayni tii labada mar lahayd baa loo bixiyey uma markaa kadib irtaxala way guureen oo way rarteen oo awrtiibay fuuleen baa laga wadaa irtaxala awrtiibay koreen rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calay waslm abuu bakar radi allahu tacaala canhu wartaxala macahumaa waxaa isna gaadiidkii la fuulay caamir ibnu fuhayra na wuu soo raacay wa akhadahum wa akhada bihim waxaa hogaamiyey addaliilu ninkii dhulyaqaanka ahaa ee hogaamiyaha ahaa ayaa hogaamiyey kii cabdulaahi bnu ureyqid ahaa calaa ariiqi sawaaxili xagga wadada xeebta ayuu mariyey wadada xeebta ayuu mariyey والله سبحانه وتعالى أعلم